عند الشير هذه أنا ما tahay maanta oo axad ah todobiyo labaatanka bisha octoobar shirka gulahooda tashkiga qaranka waxa uu mar kale dib uga furmay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafada madaxtooyada qaranka sida aada la socoto shirkan waa shirkii tobanaad sanadii markii golahan la asaasay oo yeeshaan waxaana shirkan hadda maanta bilowday uu ahaa markii hore u socday oo dib u bilowday kadib wadatashiyo ay lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda heer qaran kuwaas ay kaga areysanayeen qodobadii laga wada hadlay sidaad la socotaan qodobo aada muhiima ayaa lagaga hadlayay oo la xiriirtay dhinaca la dagaalanka argagixisada amniga dowladeedka doorashooyinka iyo qodobo kale oo muhiim u ahaa horumarka dalka qodobadan waxaan la soconnaa qaarkood in shirkii hore ay labada dhinacyada ka qaybgalaya shirkaasi isku fahmi waayeen marka maxaa hadda qorshaysan ma la iskaga soo dhawaaday meelihii markii hore la kala joogay maxamed bashiir wax la isku fahmi waayo ma jirin keli waxaa jirta bes farsamooyinka qaabka loo dhigaayo qodobada qaarkood kuwaasaa wadatashiyo loogu laabtay maanta ayaana madaxda udida isugu imaaday waxaan rajeynayaa ilaa iyo berito in kuwaaasi natiijooyin wax ku oola inay kasoo baxaan maalmaha soo socda beri ama beri dambe haddii allah wadsar loo ogolaado marka marka horeba faham darro weyn ma jirin bs farsamooyinka qodobada qaarkood ayaa waxay u bahnaayeen in dib la isugu laabto wadatashiyo haddana wadatashiyayaa laga yimid waxaan rajeynayaa in in kasoo baxo insha allah waa tahay cabdiraxmaan oo arrimaha doorashooyinkaoo kale e maxaa qorsho ah oo in laga wada hadlo oo ma la filayaa in madaxda shirka ka qaybgelaysa ay ka heshiyaan arrimahaasi oo ay mowqif midaysan kasoo saaraan dabcan waa qodobada ugu muhiimsan laga hadlaayo sida tan dowladeedka doorashooyinka waana tan ugu muhiimsan haddii allah wasir ogolaadana go-aano wax ku olahay waa laga soo saari doono haddii la yidhaahdo haddana ilaa iyo hadda madaxdu waxaad moodaa in waxyaabo badan ay iska fahmeen qaabka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadeynta dalkaba shirkii hore ee tobanka beri ka hor xirmay waxaa la sheegay amaba aan ognahay inuu ka baxay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe shirkanna maanta sawiradii lasoo qaaday iyo kuma uusan jirin oo kama qeybgelin marka maxaa qorsho ah ma waxaa socdaa waan waan la doonayo in axmed madoobe madaxweynaha jubbaland uu dib ugu soo laabto shirka mise shirku uu sii soconayaa iyadoo puntland horey u maqnayd haddana jubbaland ay maqan tahay maxamed bashiir sidaa la socoto horta shirkan wuxuu bilowday labadii bishan octoobar uu bilowday oo shirkan shir cusub mahin kii socday oo uu madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland uu qeyb ka ahaa kii unbaa socdo oo wadatashiyo dib laysugu soo laalaabtay marka waxaana ayla tahay ilaa iyo hadda shirkan inuu furan yahay una hadaladan ay socdaan waxaana rajeyneynaa in haddii alawasa loo ogolaado madaxweynaha jubbaland uu shirkan kusoo biiri doono insha allahu golaha wadatashiga qaranka mar kasta marka kulanka u dhacayo waxaa casuumaad loo diraa dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo maamulka gobolka banaadir oo ay puntland ay kamid tahay waa loo diray marka hadda waxay ku xiran tahay qaabka kasoo qaybgalka kulankan way iska jiri karaa tabashooyin laakiin golaha meelaha wax lagu falanqeeyo oo lagu doodo waa golahan midka rasmiga ah tabashooyinka dhaliilaha waxyaabaha jiraan horumarka dalka lagaga hadla waa golahan marka fursad weyn ayay u tahay dhammaan xubnaha ka tirsan golaha wadatashiga qaranka inay kulanka imaadaan oo ay ka doodaan aragtidooda iyo waxyaabahay xambaarsan yihiin iyo qaabkay ula tahay inay ku doodaan sababtoo madaxweynaha federaal madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud wuxuu aaminsan yahay haddii la wada hadlo in la wada heshiin karo waana taas markuu leeyahay soomaali heshiisa la heshiisa ayaan u baahannahay waa tahay ugu dambeyntii cabdiraxmaan xudeyfi haddii madaxdan ay kasii maqnaadaan shirka labadan madaxweyne ee jubbaland iyo puntland haddii kasii maqnaadaan ayaan ula jeedaa madaxdan shirsan wax go-aan ah ma gaari karaan go-aankaasise muxuu noqon karaa oo saameyn ah uu yeelan karaa haddii aan loo dhammayn oon laga qayb laga wada qeybgelin shirkaasi wadahadaladu way sii soconayaan go-aanaduna waxay ku xiran yihiin hadba siday yihiin go-aanada laga soo gaaray iyadoo xubno kamida golaha wadatashiga ay maqnaayeen waxaana rajeynayaa hadda kulankan inuu maxaa la dhahay ka duwanaan doono kulamadii hore insha allahu go-aano wax ku oolan ay kasoo bixi doonaan insha allah